gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed amiir ayaa soo xiray tartanka qur-aan akhriska bisha barakeysan ee rabadaan ee maamulka gobolka banaadir iyo dowlada hoose ee xamar tartankan uu sanad waliba bisha barakeysan ee rabadaan la qabto ayaa waxaa ka qeyb galay arday ka kala socotay dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmooyinka gobolka banaadir waxaana kale oo goobjoog ahaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta ah maamulka gobolka banaadir agaasimiyaal iyo sidoo kale madax ka socotay degmooyinka gobolka banaadir culimo owdiin macalimiinta dugsiyada qur-aanka waalidiin iyo marti sharaf kale agaasimaha waaxda arrimaha diinta maamulka gobolka banaadir cabdulaahi axmed ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey tartankan iyo habsami u socodkiisa farxad ayay noo tahay mudane guddoomiye maanta inaan soo gaarno gebagabadii tartankii bishaan ramadaan aan qabanay sida yacni guddoomiyaha akademiyada ahna kana mid ah guddiga garsoorka oo halkan ka akhriyey ardadaas ayaa kaalimaha ugu horeeya ka gashay kaalinta koowaad oo soddonka jus waxaan kasoo qaadnay afar qof maadaama tartanka heer qaran nagala doonayo afar qof inay nooga qeyb gasho inta kalena waxaa laga soo qaaday saddex saddex aan kasoo qabanay marka tartankiina waan ka qeyb galnay heer qaran oo gabadhi annaga inta kow noo gashay caaisho ayaa xaggana kaalin wanaagsan ka gashay ardadan kaleo kaalimaha gashayna waxaan ugu talagalnay maanta in halkan ayagana abaalmarintoodii iyo farxaddoodii aan halkan aada ku godoosiiso waxaan kaaga mahad celinaynaa dadaalkaaga iyo sida aada u tixgelinayso mataqaanaa dhinacaas tartanka qur-aanka iyo kor u qaadista kitaabka alleh ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho maxamed axmed amiir ayaa macalimiinta dugsiyada qur-aanka kula dardaarmay in ay kor u qaadaan kaalintooda waxbarista ardayda kale idinku boorinayaa hadday ilaa juscama yaqaanaan juska soddonaad inay tafsiirka loogu daro hadday tabaarig yaqaanaan hadday qadsamaclo yaqaanaan hadday ama maakhala ka soo bilow ama ama wadaariyaad ka bilow ama laa tuqadim ka bilow ilaa inta ka hooseyso soddonka jus hadday yaqaanaan ha loogu daro ardayda in ay yaqaanaan suuradda ay akrinayaan macnaheed wax weynay u taraysaa qofka inuu iska akriyo yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-a waalamru yowmaidin lilah inuu iska xafidsan yahay macnaha ay xabaarsan tahan uusan garanayn
tartankan ayaa ugu dambeyntii markuu soo gabagaboobay waxaa shahaadooyin iyo abaalmarino la guddoonsiiyey ardayda kaalmo hore ka galay tartanka qur-aanka kariimka ah ee degmooyinka gobolka banaadir